In ka badan shan boqol oo ruux oo ka mid ah barakacayaasha degmada Kahda ee gobolka Banaadir ayaa maanta loo qeybiyay deeq gargaar ah oo ka timid hay'adda wadaniga ah ee Tadaamun. Deeqdan gargaarka ah ayaa ka koobnayd dhar, maacuun, leerarka cadceedda ku shaqeeya, iyo teendhooyin. Maxamed Aamin, isku duwaha mashaariicda hay'adda Tadaamun, ayaa ka warbixiyay deeqda gargaarka ah.
hay-adda Tadaamun waxa ay saaka ka qaybinaysaa degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho deeq loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan shan boqol oo qoys qoysaskan waxay helayaan hu iyo hoy waa mashruucaas oo ka kooban deeqda ay helayaan waxay wax u karsan lahaayeen agabkii wax u karsan lahaayeen ee maacuunka ahaa agabkii hurdada ama jiifka sida gogashii iyo teendhooyinkii waxay kale heli doonaan hugii ama waxay xidhan lahaayeen dhar ah oo gaar ahaan xilliyada roobka oo kale xilliyada qaboobaha dharkay u baahan yihin waxaa ka mid a dadka jaakadihii iyo finaanadihii bustayaal baa ka mid ah alaabta ay dadka qaadanayaan tooshkii ku shaqaynaya soolarka habeenkii ay isticmaali lahaayeen baa ka mid ah jirgaamihii biyaha ku dhaahsanaayeen xasiiga dhulka ay dhiganayeen teendha dhulka la dhiganaayo iyo mid kor ah oo la dhisaayo oo Qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay gargaarka ayaa u mahad celiyay hay'adda Tadaamun.
anigoo barakacanahay oo degmada kaxa ku tirsanahay yaabaa iyo alxamdulilaahi maacuun iyo alaab baa noo keenay ilaahay khayr hadin siiyo dembigiin dembaalaadiinta allah ka cafiyo gurigiin fardowsa allah ka dhigo waa khayr allaha siiyo anukuna waa dannaan adaan fidhini haddana waa nuna sii caafimaad khayr qabta allah nii siiyo haayidda oo na siisana khayr allaha siiyo anukoo barkac ah aan fidhina dannaan ad aan fidhinaa nula sii alaab maacun iyo dhar barakacayaal ah bannaanka fadhiino iyo halkana wadan dharana na sii alaabana na sii derbaalana na sii hay-addana siidii mahadsanta boqolkii boqolba mahad nagaana Qoysaskan deeqda gargaarka ah loogu qeybiyey degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa baahi badan u qabay maadaama ay yihiin dad barakacayaal ah